hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed oo dhan shan kun oo dollar gaarsiisay qoys ay caruur kaga dhinteen guri kusoo dumay oo ku yaala degmada shangaani ee gobolka banaadir waxaa goobjoog ahaa madasha lagu wareejinaya deeqda lacagta guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi iyo cabdi maxamed xalane oo ah aabbaha caruurta guriga kusoo dumay cabdiraxmaan ibraahim cilmi guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka warbixiya deeqda lacageed ay soo gaarsiiyeen qoyskan maxamed xalane jimcaale lixdii mey dhacdaasoo runtii bulshada soomaaliyeed meelba ay joogeen ay runtii ka xumaadeen badankoodna runtii ay arrintaasi maaragtay ay u soo tacsiyeeyeen hormuud salaam foundation saa ogtihiin waxay qayb ka qaadataa in mar walba ay ka jawaabto baahida bulshada dhinac walba maanta markaa in walaalkeen maaragtay aan la qaybsanno dhacdadii ku dhacday ayaan maanta u nimid waxaan rajaynayaa ilaah subxaana wa tacaala inuu insha allahu bedel wanaagsan siiyo waxaan u soo booqanay runtii inaan runtii garab u noqonno isla markaasna aan siino maaragtay yani taakalo si maaragtay runtii oo noloshiisii oo hore ugu sii wato waxaan u rajaynaynaa insha allah guul cabdi maxamed xalane oo ah aabbaha caruurta guriga kusoo dumay ayaa ugu mahadceliyey hay-adda hormuud salaam foundation deeqda lacageed ay soo gaarsiisay hormuud foundation hormuud salaam foundation ay soo booqatay laan ka mid a shirkadda hormuud oo iga tacsiinaysa wixii igu dhacay lixdii bisha may da waa dad walaala oo muxsiniin ah oo ka murugooday waxa i gaaray waana uga mahad celinayaa ummadda islaamka oo dhacdadaasu dhegtooda ku dhacday ama aragteen layfahaan u arkana waxaan leeyahay samir allah naga siiya ubad soomaaliyeed oo islaama meesha ku baaba'ay bay ahaayeene shirkaddana si gaar ayaan ugu mahad celinayaa isxilqaanka ay mar walba dhibaatada dadka soomaaliyeed gaaraysa ila dhinac taagan tahay waana ku mahadsan yihiin